kana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa bidigay bidixi maka maarantaa
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo saaka aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo aad kala socotaan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waa subaxnimo isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha noofembar labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya shir u dhexeeya wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada loogana hadlayo fikirka xadjirnimada ayaa ka furmay magaalada muqdisho oo maalintii labaad socda haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha shirkaasi looga hadlayo iyo nuxurkiisa barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkeenna qayb ka noqonaya laamaha amniga maamul goboleedka puntland oo mamnuucay hubka sharci darrada ah ee lagu dhex wato deegaanada maamulkaasi kadib markii howlgallo amniga lagu xaqiijinayo laga sameeyey xaafado ka mida magaalada boosaaso barnaamijkeen ayaannu ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal oo barnaamijkeenna qayb ka noqonaya boqolaal dadweyne ah oo ka soo barakacay deegaano ka mid ah gobolka sool ayaa waxa ay soo gaareen magaalada muqdisho dhowaan qaar ka mid a dadkaasi ayaa la soo gaarsiiyey degmada dayniile ee gobolka banaadir kuwaasi oo la dejiyey goob loogu tala galay dadka barakacayaasha ah haddaba waa sidee xaaladda dadkaasi barakacayaasha ah ee ku nool degmadaasi barnaamijka ayaannu ku soo qaadan doonnaa oo aad ku maqli doontaan waxaannu sidoo kale dhegaystayaal idiin soo gudbin doonnaa oo barnaamijkeenna qayb ka noqonaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo diyaariyey qorshaha loogu tala galay dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada baydhabo ee gobolka baay kadib markii kulan laga yeeshay arrintaasi qodobadii ka soo baxay kulanka waad maqli doontaan xubintii cayaaraha waannu ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna caawa iyadoo kulamo xalayto la cayaaray xolalka qaranka ee caalamka maxaa ka mid ahaa kulamadii ugu xiisaha badnaa barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan farsamada istuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho waa farsamayaqaan sare maxamed cabdi kalaf waxaa barnaamijkeedin la socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degene ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaqidaadda wararka dhegaystayaal haddii aanu ku horrayno magaalada muqdisho iyadoo dhowaan dad shacab ah oo soomaaliyeed oo laga soo barakaciyey deegaano ka tirsan gobolka asool gaar ahaan magaalada lascaano ayaa dhowaan iyadoo lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho ayaa boqolaal ka mid ah qoysaskaasi waxaa la geeyey degmada dayniile ee gobolka banaadir kuwaasi ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalad nolol xumo iyada oo qaar ka mid a dadkaasi oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ay u geeriyoodeen marxalada ka turjumaysa nolosha adag ee ka jirta halkaasi haddaba si aanu xog badan ugu helno arrintaasi dadka geeriyooday iyo xaalada nololeed ee meesha ka jirta caafimaad ahaan amnigooda iyo guud ahaanba nolosha ka jirta goobtaasi waxaa telefoonka igu warramay gudoomiyaha dhinaca samafalka ee maamulka degmada daynile cabdulaahi xiidhay ugu horreyntiina waxaan weydiy bal inuu sharaxaad naga siiyo xaalada nololeed ee dadka barakacayaasha ah aa waa u mahadsantahay maxamed iyow dadkii dadka xabadaao barakacyaasha waa degan yihiin dhibaatooyin badanna waa isku jiraan waxaana kusoo badanhayaa qaara hadda wada cusbaado oo ninka laascaanood iyo meeshan oo ninkilaada ay kusoo wada kaxeen aa hadda kusoo batay xaaladoodana aaday u liidataa xagga daawada iyo xagga wax meel kasta marka xaalka hore saas waayo nin waana waa dhooban yahay waa gartay bal barakayaasha eh, tirada dadka la dhihi karo hadda waxay ka yimaadeen dhinaca laascaanood dadka ka yimaaday tira ahaan intee bay gaar
wallaahi hadda adigiibaa laba boqol iyo xoogaa anigu ahaa ninkaan soo gaarta dhinacaan barsano oo oo naqaara ka yimid oo meelahaas ninka waa kasoo baxay aadayna u dhooban yihiin waa welina waa soo dalmaayaano ninka la yidhaahdo waa soo daba joogaan hadda tirakoob guud samaynin laakiin dadka hadduu socdo ma samayno ilaa uu kasoo dego meelaha kasoo dhamaado marka asaa xaaladaasaa ka jirta meesha dadkiina barakacyaashina aaday ugu bateen meesha ma barat haye
marka maxamedow ninka la xaaladoor meeshaasay mare ninka masquulo la-aan waa jirtaa cudurro badan ninka la dadka aa wada haaya jareecooyin waa jiraan niyo xaalada meesha ka jirta wax laga sheekay kara maaha ma barat waa tahay eh, marka en, dadka eh, idinku soo kordhay hadda dadkii hore u deganaa ee barakacyaasha dad horle ayaa yimaaday oo ka yimaada laascaanood iyo deegaanadaas tir ahaantoodana aad noo sheegtay boqolaal inay gaarayaan dadku eh, dad caruur wata oo dad waayeel ah wata oo duruuf ay ka muuqato dadku ayay ahaayeen marka meelo ay deegaansadaan ma u hesheen oo ay ku noolaadaan
wallaahi niyo ninka la yidhaahdo waxaan ka qaado dadka oo kolley dhulka dadaan iskale dad gooflayaal oo macnaha goofleya adiga meelo u- uga barinay oo macnaha inay kusii noolaadaan si markii oo degmadu ay meel uga raadinayso ayaa ninkiladan uga barinay waa adiga hadda meesha degan laakiin meeshaaba haysan haba musqul male guri la dhisan male marka waa uun meelaha inta loo wado waa u aabnayo macnaha jeengada iyo uun isku eydaan ilaa welina ninka la yidhaahdo looma helin caqabiyada ama toanda ama bacyaal kale iyo weli looma helin hay-adahana waa wada gaarsiinay qaara kormeer ugu yimid oo wada arkeen oo marka xaaladda saas waa weli laakiin ninka la yidhaahdo bannaankay wada yaalin ma garat
waa tahay eh, dadka qaar waxay noo sheegayaan eh, ku sugan eh, kaamamka degmada dayniile ku yaala in dadka si weyn loo soo dhoweeyey hase ahaatee inay jiraan cudurro caruur ayay noo sheegeen inay xanuunada jira u geeriyoodeen eh, dhowrkii bilood oo ay joogeen arrintaa baxaan ka jira
hada umaasanta maxamed waa jirtaa arrintaas geeriyood ba geeriy waa geeriyad waa wada jiraan caruurta waa jirtaa dad waaweyn xataa waa jiraan oo mataqaanaa ninka la yidhaahdo hargabkii inta ku dhaco haddana iska dhimahaayo waa jiraan haddii ugu dambaysay afar iyo saddex waaweyna lasoo duugay iyo dhowr iyo saddex yar yara ma garad haye marka waa waa jirtaa iyadoo ay saas tahay haddana ninka la yidhaahdo culays badanaaniyo meesha dad haddana iskordhooban oo macnaha meel aan kala fogeyno waa isku qabadsiinayaan cudurrada waa isgaadsiinayaan sida kaawalka aad ku taqaano waa isku saaran yihiin musqula male oo taxaaridina waxay keenaysaa qofka habeen banaan dharta jira manaha guryaha shiidoora soo taawra waxaara marka dhibaatada meeshan ka imaayo cudurada iyo magarad
haya marka cid ee idinka daryeesha ama cid idinka kaalmaysa ee dhinaca dawooyinka oo heedaha samafalka ka tirsan ama dawladda ka tirsan ee ma jiraan
wallaahi nin waxa waaye wax hadda oo oo dhikira gurmad oo daawo oo meesha u keeraano ninka ma jiriyo oo jirin anagu isbitaalka daynayla ayaa hoogaa ninka lidaado aan ahayn isbitaal oo raafada dhiga isbitaal guud uu yahay oo lacag la-aana halkaasaa kula oo naag wixii baabuur iyo mootooyin aan kuwaas halkaasaan geynaa m c admana meesho oo m c ad wax daaweynaya kuma yaallo marka asagana dadkuna ilaa iyo ninka lidaado sodomeeyo kunoo gaara ma garato haye
intaasoo qoys wax gaarayo oo masqul iyo dhul badan iyo aan haysan dhibaatada meeshaas ka imaanaysaa maxamedow ma garato waa tahay ee ee dabcan ee gudoomiye waad la socotaan ee dadku waa dad soomaaliyeed oo haddana u baahan daryeel u baahan si wanaagsan ayaad u soo dhoweyseen deegaanada qaarkood ee magaalada muqdisho oo barakacyaashu ay degan yihiin waxaa ka jira in amnigoodii ee, khatar uu galo dadkii oo haweenkii meesha deganaa loo cabsado nabadgelyadoodii arrintaas idinku see ka tihiin
ma ma ma arrintaas anaga xagga nabadgelyada anaga waa ka fiicannahay alxamdulilah maamulka guddoomiyaha uu yahay ayaa ninka laada arrintaas ka shaqeeyey dadka taas aad iyo aaday nabadgelya waxaa loo soo aadayaba meesha loogu soo buuxsamaayaba waa nabadgelyada yaroo macnaha dad qofku meesha uu ku nabadgelayo aada cunno ilaahay waa u qaba laakiin meesha uu ku nabadgelayo soo aada da xagga nabadgelyada aad iyo aad waa meesha magarad haye
wax dhibaato lama qabaan kaas ilaa habeenkii sideed saac buushka hore iyo nololka hore xataa waa u daaran yihiin waa ninka la yidhaahdo taas waa nabadgelyada sita waxawaaye aad iyo aad waa waa gartay bal gabagabadii ee, maxaa soo jeedinaysaa oo mataqaanaa aad ku baaqi lahayd
waxaan soo jeedaa waxaanoo ninka la yidhaahdo dadkaas taatiriday ka bateen kuwa hore iyagoo waxba haysan oo ilaa iyo sanad laba sano iyo haysan weli wax helin oo waxa uu iska koobkoobana haydo soonkii oo ugu dambaysay waxyar oo dad au keenkeenay ama hayado gaaban ilaa intaas iyadoo ninka la yidhaahdo marka oo hadda haddana lagu soo batay marka waxaan ku baaqaa ninka la yidhaahdo wixii oo wax qaban karo ama hay-ado ama dawladda ama dad islaama oo wax sidaraysanaya dadkaas ninka la yidhaahdo cidda wax u qaban kartaa inay si degdega ugu soo gaaraan oo arkaan kii masqul dhisi kara iyo kii daawo keeni kara inay wax u keenaan oy arkaan oy ninka la u yimaadaan ku baaqaya
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee ahna xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddii aanu eegno wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ay kulan yeesheen guddiga samafalka ee maamulka koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo iyo xubno ka socday hadaha ammaanka maamulkaasi waxaa inta badan kulankaasi diradda lagu saaray in muwaadiniin soomaaliyeed ee lagu dilay magaalada baydhabo sidii xal looga gaari lahaa goobaha barakacyaasha qaar ka tirsan ayaa magaaladaasi lagu dilay waxaana wararku ay sheegayaan in looga digay barakacyaasha inay ku lug yeeshaan howlahaasi haddaba agaasimaha samafalka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa arrintaasi ka warbixi
geedka oo taariikhday ah toddobiyo afarta bilo nofembar sanadka lama kun labaatii kow wali shir jaraa'id qabaday xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo ka saabsan arrimaha barakacyaasha iyo dhibaatooyinka hadda ku haabsan wali anjiyadiinay dhammaan hay-adaha samafalka kuwa un-ka iyo kuwa caalamiga ah iyo haan oo lookalka ah dhammaantiyo in aan gargaaran dadkan dhibaataysan maadaama dhibaatooyin badan oo jiraan oo dabiici ah sida roob yari iyo abaara dad badan sideedii bilood in ka dambeeytana ha galeen magaalada inkastoo oo jirta dhibaatooyin kale oo horey dowladda dhabarka ka dhigatay taasoo ahayd dadkii ha ku barakacay laascaanood taasoona lan helay xalkama dambeys ah haddaba wuxuutiyada ee eedii eed anka cufung magaaladan baydhabo khaasatan baibakool iyo shabeellada hoose teedsan in gargaar degdeg ah lala deera iyo eedii eedan codsadaana haddii tusaalehaan ha qaadana magaalada baydhabo madii inka dambeyti yaa hayti kaamamka geekana muddo sadde biloodka bacdi wali mara haytee ilaa iyo nay shanboqol iyo toddobaatan iyo lama meelii shalay tirada qoyska hayta lix kun lixdan iyo kow kun oo qoys iyo toddobaatan sade geek wali mara haytee lixdan iyo siyeed kun lix boqol soddon iyo afar qoys meele tirada shakhsiga haytana afar boqol iyo soddon sagaal boqol sagaal iyo kow afar boqol toddobaatan shan kun iyo soddon iyo shan yana iyo eta shakhsiga markii tirakoobkii saxda c c m clastarka oo dowladda hogaamiyaasi oo suubiyeen wali jirtay warqad habatii bille sadiidiye oo andirnay hay-ada qaramada midoobey ee oja oo xiriiriyaasa hay-ado kale oo u n ka ah dhammaanna darfaha dowladdan una ogeysini wal alla walaagii daraasaad iyo ka suubiyeen magaaladan baydhabo ee dadkii ha ka barakacay magaalada laascaanood in walaagii uyoo anka tala galeen oo ha ku bahay maxsuulkaas oo uyoo suubiyeen wali ku codsanay in inlan wareejiyo qaxootiga ka dhibaataysan daafaha koonfur galbeed waa sanadka maadaama dhammaad ay wali hadda cods eediyadan codsdaanee dhammaan hay-adaha jawaabo iyo ku biihayaan weli wal rasmi e maku hayna wali injeediyaane codsi gaara ah si wal alla walaagay qaabka qorshaysan in qobadayaan ha kula xiriiraan guddiga qaxootigii barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed si lan ogaada meelo walku qobadeen iyo meelogii bannaan ee walqabasho ambaahan si meelagaasaytana tilmaamo toosan lanku siiyo haddaba wali eediyeedan codsadaana hay-ado dhammaantiyo qaar ku mid eh howlo in hadda ku wadaan sidii howlogii horey caadi an wadi jireen wali codsadaane laakiin si gaaree farta inka godaane walaagii oo lanka tala galay oo haayeen oona hay-ado dhan dhammaantiyo wadajir iyo suubiyeen oona ka suubiyeen magaaladan baydhabo in aan weeciyaan dhammaan gobolladan baayi bakool iyo shabeellada hoose meelo dhibaatooyinka ka jiraan oo dhammaantiyoona la dareeraan waa taasoo maxsuul annagada doonto xalna annagada doonto dadka dhibaataysan oo geeka dhibaaan baahan garan in la siiyo intaas ku bacda wali ha ka gebagabeeyey xog waran yar yafadee ka darna xafiiska guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed wali dhammaan ogeysiyey qaxootiyada khaasatanka nool magaalada baydhabo wali jira kooxa yar oo been abuur ah oo dadka lacaga kukuqaadadayaan oo leeyiin uni kaar siinfuraana kaarkii woldvisiona siinfuraana kaarkii dhiiglaawi siinfuraana walaagastan wax kama jiraan waaye cid allaale cidilaka araga wali dhammaan la dareersiyaanay gobol iyo degmo iyo laamaha amniga in la qobado doono cadaaladana la jeeyi doono dadkaasay oo magaalada roogaan oo dadka dhibaateeyayaan oo beentan aqriyayaan wali han gudbiyaane warbaahinta unukoon isticmaalaanna horeyna aan ka qaybinay nambarka cabashada kaasoo ha ka gudbiyayaan dhammaan cabashadiyo wali marlamaadka nagay cid allaale ciddii ku dhiirata in isdabamarin iyo dadka been abuur an soobida kooxaha hadda dhaqdhaqaaqa beledka kawada la dareerna waana xog waran badana ka helni taleefanadayna xog waranka oo cabashada ah uni kaarka furaana kaarkaasoo kaalkii dhiiglaaw lankasa ama world vision uni furaana lacag sheen lacag may ka qaadada way furee kaarkaas xafiiska guddiga qaxootiga iyo fure cid kala furaasana ma jirta weli ogaadaasana lacagna mayn ku qaadadaw sida sharciga waafasqaana lanka fure lan lan kala lacag weydii korna ma jira lan alla lanka ciddii walaagaas faraa kala jirta la argana laamaha amniga weli ku codsadaana in gacanbire ka qabadaan sharcigana la jeey haddaba dhammaan walihan gudbii doonay nambarkaas cabashada ah oo laha kula xariiri doona wal alla walaagii dhibaatooyinka ka saabsan oo dhan kasta ah ama isdabamarinta ah xafiiskana weli suubiyi doona la xisaabtan dhab ah isagoo oo mariyi doona maamulka degmo iyo gobol iyo laamaha amniga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka faqadaadda wararka ayaad dhegeysanaysaan xalinta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan kaxolalka qaranka ee adduunka ee lagu tartamayo koobka adduunka iyadoo gurubyada kala duwan ay dheeleen waxaa ka mid ah luxemburg iyo republic of ireland ayaa wada ciyaaray saddex gool iyo eber ayaa waxaa ku badiyey xulka ireland bortuqiiska iyo serbiya ayaa wada ciyaaray laba gool iyo hal waxaa ku badiyey xulka qaranka wadanka serbiya iyo sidoo kale waxaa la ciyaaray gruubka b waxaa wada cayaareen xulalka griiga iyo kosofo gool iyo gool ayay wada galeen sbain iyo sweden ayaa wada ciyaaray hal gool iyo eber waxaa ku badiyey xulka qaranka ee wadankaasi sweden sidoo kale guruubyo kale ayaa la ciyaaray waxaana ka mid ah gruubka eg oo ay isku arkeen xulalka kurweshiya iyo rushiya hal gool iyo eber kurweshiya ayaa ku badisay maalta iyo slovakia ayaa is arkay lix gool iyo eber ayaa slovakia ay ku badisay sidoo kale slovenia iyo kibros waa wadanka qibros ayaa wada ciyaaray laba gool iyo hal waxaa ku badisay xulka qaranka wadanka slovenia waxaa kaloo la ciyaaray gruubka j waxaa is arkay armenia iyo germany afar gool iyo hal jarmalka xulka qaranka wadanka jarmalka ayaa ku badiyey barnaamijkeena faqdaada warar ka dhegeystayaal gabagabadiisii ayaan soo gaarnay waxaan iisoo qabanay heeskan ku dhigiisu yahay africa waa fanaankii weynaa axmed naaji sacad iyo isaga bartamaddii maxamed cabdi kalaf iyo maxamed daahir degana oo idin leh dhammaantiin baa asalaamu calaykum
afrikaay garaatiyo gacaliyo midnimoomay miyaad garab maraysaan Afrikaay, Afrikaay, miyaad garab maraysaa?
afrikaay waxgarad iyo geesi iyo tixgelismaye miyaad ka gabbanaysaan Afrikaay, Afrikaay, miyaad ka gabanaysaa?
afrikaay garaad iyo gacal iyo midnimoomaye miyaad garab maraysaan Afrikaay, Afrikaay, miyaad garab
geesiyo tixgelismaye miyaad ka gaabanaysaan Afrikaay, Afrikaay, miyaad ka gaabanaysaa?
afrikaay go'aaniyo guddi iyo run sheegmaye miyaa ganacsanaysaan afrikaay go'aaniyo guddi iyo run sheegmaye miyaa ganacsanaysaan Afrikaay, miyaad ganacsanaysaa?
afrikaay garsoor iyo magefiyo sharcigii maye miyaa gaari weyday